بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah halkee ayuu marayaa diyaargarowda xujayda ay ugu jiraan gudashada acmaasha xajka xilli saacado yar ay ka harsan tahay bilaabashada acmaasha fariidadaasi weyn wadammadee ayay weli muslimiinta ka soo qulqulayaan maxayse yihiin arrimaha xiisaha leh ee sannadkani mudan in la xuso waddamo badan oo caalamka ah oo sannadkan laga dareemayo sare u kac dhanka qiimaha xoolaha ah xilli iibsashada udxiyadu ay si weyn u socoto haddaba waa sidee xaaladda dalal ay ka mid yihiin masar jazaa'ir murutaniya iyo suudaan dowladda maraykanka oo shan boqol oo askari kala baxday dalka suuriya albaabadana isagu dhufatay ilaa laba saldhig haddaba maxaa ka jira in washington gebi ahaanba ay isaga baxayso dalkaasi ayna xidhayso ilaa toban xero shiinaha oo ballaariyey saldhigyadiisa badda koonfureed iyo walaac soo food saaray dalalka ustaraaliya filibiin iyo maraykanka wadahadalla u dhexeeya dowladaha ruushka iyo yukrain oo ka socda magaalada istanbul haddaba maxay tahay warqaddii nabadda ee yukrain shalay ay geysay miiska wadahadalka sideese ayuu ruushka uga jawaabay qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى wahagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha dulxaj sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wadamo badan oo ka tirsan caalamka waxaa sannadkan laga dareemayaa sar u kac dhanka qiimaha xoolaha ah xilli iibsashada xoolaha udxiyada ay si weyn uga socoto dalalka caalamka haddaba waa sidee qiimaha lagu iibsanayo xoolahaasi wadamada masar jazaa'ir murutaniya iyo suudaan warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir qiimaha xoolaha udxiyada ee loogu talagalay ciidda caraf oo ayaa sare u kacay ama isku dheelitirmay dalal badan oo kuwa carabta ah iyadoo arrimo badan sida sicir barar qiimaha dollarka korarka cuntada macaalafka xoolaha iyo dhanka kale colaadaha iyo abaaraha ay saameeyeen suuqa dhanka waddanka masar qiimaha celceliska ariga waa shan iyo toban kun oo gini taas oo ah lacag u dhiganta saddex boqol iyo laba doolar waxaa la sheegay in qiimaha sanadkan uu degan yahay marka loo eego sanadkii hore iyadoo uu hoos u dhacay qiimaha dollarka iyo quudka ama calafka xoolaha la siiyo dad badan waxa ay doorteen inay wada iibsadaan xoolaha si ay u yareeyaan culayska dhaqaale filistiin gaar ahaan deegaanada daanta galbeed qiimaha celceliska ariga waxa uu sanadkan gaaray sideed boqol iyo konton doolar qiimahan ayaa sare u kacay labaatan boqolkiiba iyadoo dagaalka khaza uu sababay hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la-aan baahsan waxaa deegaanadaasi gumaysiga ku jira ay martigelinayaan hoos u dhac weyn oo ilaa toddobaatan boqolkiiba ah ee tirada dadka iibsanaya xoolaha udxiyada ee sanadkan aljazaa'ir ama aljeeriya qiimaha celceliska ariga waa boqol kun oo diinaar oo u dhiganta toddoba boqol konton iyo shan doolar dowladda jazaa'ir ayaa qaaday tallaab ay ku keentay hal milyan oo neef si ay u xakameyso sicirka qiimaha xoolaha laga keeno dibadda ee dalkaas ayaa gaari karaa ilaa saddex boqol iyo laba doolar halka kuwa maxalligahana ay gaaraan shan boqol iyo sideed iyo labaatan ilaa kun laba boqol iyo sideed doolar tunis celcelis ahaan qiimaha ariga ee maalmahan waa kun iyo konton diinaar oo u dhiganta saddex boqol konton iyo laba doolar qiimaha ariga ayaa sare u kacay iyadoo ay saameeyeen shicirka calafka biyaha oo yaraaday iyo suuqyada xorta ah oo cadaadis la saaray dadka badankood waxay ka cabanayaan culaysyo dhaqaale waxaana jira baaq loo jeediyey oo ah inay xoolaha ka iibsadaan suuqyada rasmiga ah muritaaniya qiimaha celceliska ariga ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan waa sagaashan iyo laba kun iyo shan boqol oo uqiyo oo u dhiganta laba boqol toddobaatan iyo sideed doolar abaaraha iyo sare ukaca quudka xoolaha ayaa keenay korarkan dhanka qiimaha ah waxaa jira cabashooyin badan oo ku aadan xakameyn la-aanta suuqyada iyo ka faa'iidaysiga ganacsatada kuwaasoo aysan dowladdu weli ka jawaabin dhanka lubnaan qiimaha celceliska ariga waa afar boqol oo dollar inkastoo qiimuhu uu sare u kaco sanadkii hore haddana sanadkan waxaa lasoo werinayaa in nisbo aada u kooban hoos u dhacay taasoo dhiirigelisay iibsiga taageertayna rabitaanka bulshada ee ku aadan inay gutaan shaceerada udxiyada dadka qaar waxa ay doorbidayaan in qayb ka mid ah xoolahooda iyo hilibkaba ay si toos ah ugu deeqaan dadka danyarta ah suuriya qiimaha celceliska ariga ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan waa laba boqol soddon iyo shan dollar qiimahan ayaa hoos u dhacay marka loo eego sanadkii hore waxaana arrinkaas loo celiyay hoosudhac ku yimid qiimaha lacagta gudaha iyo xaaladda adag ee dhanka dhaqaale suudaan oo ah waddan ay ka jiraan xaalado amni darro waxaa celceliska ariga uu sanadkan gaarayaa laba boqol iyo labaatan dollar qiimaha ayaa aad u kala duwan marka la joogo gobollada dalkaasi isagoona gaara saddex boqol oo dollar meelaha qaar sida magaalada kasaala oo martigelisa cadad aad u fara badan oo dadka barakacyaasha ah halka gobollada kalena uu ka hooseeyo ilaa boqol iyo afartan dollar waa hagaag halkee ayuu marayaa diyaargarowga xujayda ay ugu jiraan gudashada acmaasha xajka xilli saacado yar un ay keliya ka hartay gudashada fariidadaasi weyn ee sanadkiiba mar ay gutaan dadka muslimiinta ah wararkii ugu dambeeyey ee xajka waxaan ka wareysannay oo mar kale soo dhoweynayaa walaalkeen xaarith cabduqaadir haye xaarith
bismillaah waad mahadsantaha walaalka suheyb cabdulaahi weli waxaa socda qulqulka dadka xujaydaha ee sanadkan qaybta ka ah malaayiinka muslimiinta soo camiraya xajka si ay u gutaan cibaadadaasi weyn saacadee lasoo dhaafay dad horleh ayaa gaaray magaalada maka kuwaas oo ka kala imaanaya daafaha caalamka iyadoo la ogyahay in berri oo arbaco ay tahay sideedda dulxija islamarkaana si rasmi u bilaabanayso gudashada cibaadada xajka waddamada sida suuriya turkiga filistiin suudaan iyo kuwo kale ayay weli kolooyooyinka ku safrayaan dhulka iyo kuwa hawadahba ay ku qulqulayaan dhulka barakaysan waxyaabaha xusida mudan ayaa waxay yihiin in duulimaadadii ugu horreeya xajka islamarkaana kasoo ambabaxa magaalada dimashaq ee dalka suuriya ay maalmihii lasoo dhaafay gaariyeen xajka safaradaasi oo si rasmi ah u bilowday dhammaadka bishii mey ee lasoo dhaafay ayaa kii ugu horreeyey wuxuu si toosa uga dhaqaaqay garoonka diyaaradaha ee magaalada dimashik waxaanay ahayd tallaabadii ugu horreysay waxay ka dambeeyey markii la tuuray nidaamkii hore ee bashaar al asad dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay dadka suuriyaanka ah ee xajinaya sanadkan ayaa aada u xiisaanaya isbeddelka weyn ee ku yimid habsami socodka howlaha xajka ee gudaha dalkaasi suuriya wuxuu mowsimkan uga duwan yahay iyadoo sanadkan dalkaasi uusan ka jirin nidaamkii nusayriga waxaanay muujinayaan in isbeddel weyn uu martigeliyay dalkooda si guud dadka suuriya waxay u tahay sidaan ognahay markii ugu horreysay muddo tobannaan sano kadib oo ay ka maran yihiin maamulkii dhigiicabka ahaa ee al asad maahir asaqa oo ah kow iyo lixdan sano jir sanadkan soo xajinaya waxa uu sheegay in sanadkan ay tahay markii ugu horreysay oo si toosa uga baxo garoonka diyaaradaha isagoo hadafkiisu yahay inuu soo xajiyo uuna dareemayo deganaan iyo cadaadis la-aan iyo waxooga xorriyad sidoo warka u dhigay habka qabanqaabada marka laga hadlayo moxamed mansuur oo ah mas-uuliyiinta arrimaha xajka ayaa waxa uu sheegay in sanadkan ay jiraan isbeddelo badan oo lagu sameeyey nidaamka xajka waxaana la sameeyey ayuu yidhi guddi sare oo xajka ah kaasoo bixinaya adeegyo dhammaystiran sida soo dhoweynta xujayda hagistooda inta lagu guda jiro manaasigta iyo xitaa daryeelkooda ilaa ay dib ugu soo noqdaan dalkooda mas-uul ka tirsan hay-adda duulista rayidka ee suuriya ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee dimashik sanadkan loo diyaariyey si gaar ah si loo hagaajiyo qabanqaabada xujayda ee sanadkan gaariya magaalada maka muslimiinta suuriya waxa ay sanadkan soo xajinayaan iyagoo xambaarsan shucuur ka duwan cadaadisyo saarnaa xujayda sannado hore oo lasoo dhaafay iyo culaysyo laga mari jiray safarka dhanka xajka dhinaca kale filistiin waxaa duulimaadyadii u dambeeyey ay shalay ka dhaqaaqeen magaalada qudus iyagoo u jihaysanaya dhulka xijaas si ay usoo gutaan fariidada xajka ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mas-uul la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sanadkan xujo ay tiradooda dhan tahay lix kun iyo lix boqol oo reer filistiin ay u jihaysteen xajka kuwaasoo kun iyo shan boqol oo ka mid ay ahaayeen dad ka soo jeeda magaalada khaza balse ku sugnaa masar halkaasoo uga bilaabmay safarkooda mas-uulkan la hadlay warbaahinta ayaa waxauu intaa ku daray in soo noqoshada xujada filistiiniyiinta markii ay dhammaadaan acmaasha xajka ay bilaaban doonto kow iyo tobanka bishan juun maamulaha shirkad lagu magacaabo mashaacir oo qaabilsan arrimaha xajka iyo cumrada kaasoo lagu magacaabo waa'il shawiika ayaa sheegay in saddex boqol iyo konton ka mid a dadka xujiyada ah ee ka baxaya magaalada qudus ay shirkadda iska diiwaangeliyeen een, si ay uga helaan adeegyada ay bixiso oo ah dhammaan arrimaha la xidhiira een, baahiyaadka xujiyada ka imaanaya een, magaaladaasi waxa uu waa'il xusay in dagaalkii caanka ahaa ee ka dhacay filistiin sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii uu dadka xujiyadaha ee reer filistiin u kala qeybiyey een, ilaa saddex qaybood marka ay tahay safarka dhanka xajka een, kooxda koowaad uu sheegay inay ku jiraan xujiyada ka imaanaya magaalada qudus een, dhulka daanta galbeed een, qaybta labaad ayuu tilmaamay inay yihiin een, xujada reer khaza kuwaas oo marka ay safrayaan een, ku khasbanaada inay maraan een, waddada ay ku safraan dadka masaarida ah een, saddexaad uu sheegay inay yihiin bulshada ku nool gudaha filistiin kuwaas oo qabanqaabada safarkooda ay diyaariso een, wasaaradda waxa loogu yeero ooqaafta ee urdun islamarkaana dowladdaasi ay ku matala gudaha filistiin een, kuwaas waxay qaadanayaan ayuu yidhi een, fiisiyaal safar oo kumeel gaar ah ee naladaha dowladda urdun iyadoo ujeedku yahay keliya inay kusoo gutaan een, fariidada xajka een, tirada sanadlaha ah ee xujada filistiiniyiinta ah ee ka kala imaanaya dhammaan een, qudus daanta galbeed iyo marinka khaza sida uu sheegay waa'il waa shan kun iyo shan boqol ilaa lix kun oo xujay ah kuwaasoo ay sii dheer yihiin ku dhowaad afar kun iyo shan boqol oo dadka ku nool een, gudaha deegaanada ku yaal filistiin ee dhanka turkiga markaan eegno waxaa kulooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada sharafta badan ee maka ay gaareen maalintii shalay ee isniinta Een, mas-uul u hadlay wasaaradda arrimaha diinta waxa ugu yaraan ee turkiga wuxuu sheegay in sanadkan tirada xujiyadaha ee ka imaanaya dalka turkiga ay tahay een, siddeetan iyo shan kun kuwaasoo ay konton iyo saddex boqolkiiba yihiin dumar halka nisbada afartan iyo toddobada kalena ay yihiin ragga celcelis ahaan da-doodu tahay lixdanka sano taasoo laga dheehan karo een, sida uu yahay xiisaha ruuxi ahaan ee loo hayo een, cibaadadan weyninka badan een, waxaa la sheegaa in sanadkii lasoo dhaafay dalka turkiga ay kasoo xajiyeen een, tiro lagu qiyaasay siddeetan iyo saddex kun afar boqol iyo soddon xujiy ah een, tani oo muujinaysa een, xasiloonida dhanka tirada ah iyo inuusan jirin farqi weyn oo u dhexeeya een, labada sano een, ugu dambeyn haddii aan eegno waddanka suudaan dalkan waxaa maalmihii lasoo dhaafay is soo tareeyey kuliyooyinka u socdaalaya ee dhanka magaalada maka iyadoo la ogyahay in dalkan uu yahay een, mid dhaawac ah oo weli martigelinaya een, xaalad dagaal oo halis badan iyo xaalado amni darro oo dadka reer suudaan si adag u saameysay een, waxaa iyagoo xambaarsan quluub ay hareeyeen xiisaha iyo hilowga gudashada rukniga shanaad ee tiirarka islaamka ay sii wadeen ilaa saacadda aan kula hadlayo een, qulqulka ay ku gaareeyaan goobaha barakaysan ee ku yaal magaalada maka een, waxay kasoo kala safrayeen meelo kala duwan oo ka mid ah magaalooyinka suudaan iyagoo marnaba aan u aabiyeelin een, culaysyada safarka iyo murugada ay ka dhaxleen een, dagaalada iyo xaaladaha daran ee dalkooda uu martigelinayo een, marnaba waxaa la odhan karaa saameyn kuma aysan yeelan een, dagaalada dalkaas iyo dhibaatooyinka nololeed waxaana had iyo jeer ay maanka ku hayeen in xaqiijinta riyo ahayd inay dhaqaaqaan oo ay istaagaan carafaadka een, kadib saddex maalmood safar qaatay waxaa haweeney lagu magacaabo aamina ibraahim xaamid oo kasoo jeeda een, gobolka koonfurta kardafaan ee gaarta dekada sawaakin een, waxay sheegtay in caqabadihii ugu waaweynaa ee la soo kulantay ay ka mid yihiin in waddada ay kusoo safartay oo ah kuwo ciriiri ah sababo ku aadan roobabka da-ay een, dhankiisa cabdulaahi siciid waxa uu ka yimid gobolka niilka buluugan isagoo la socda ilaa boqol sagaashan iyo laba kale oo xujay ah waxauu muujinayaa farxaddiisa ku aadan een, inuu soo gaaray dhulka barakaysan kadib laba maalmood oo uu kusoo jiray waddada een, waxa uu ku faraxsan yahay inuu soo gaaray dhulkaasi inkasta uu sheegay in culaysyo kala duwan iyo daruufo kale uu wajahayo een, afartii kooxood ee ugu horreysay oo xujay suudaaneysa ayaa gaaray sacuudiga iyagoo ku safraya badda waxaana cadadkooda uu gaarayaa ilaa shan kun oo xujay ah halka kooxo kalena ay ka dambeeyaan kuwaasoo maalmihii u dambeeyey kusii qulqulaya waddanka sacuudiga een, tirada dadka suudaaniiska ay soo xajinaya sanadkan waxa ay tahay een, tiradii ugu badnayd tan iyo faafitaanka cudurka corona gaar ahaan markii cadadkan ee la barbar dhigo een, sanadka lasoo dhaafay oo lix kun iyo shan boqol oo xujo ah ay gaareen xajka een, magaalada khartuum oo keliya waxaa sanadkan la sheegay inay kasoo baxeen een, tiro ka badan kun ruux oo xujo ah waxaa sidoo kale kusoo xiga dad aad u fara badan oo iyagana ka imaanayey een, gobollada kale ah kasala iyo sidoo kale een, gobolka badda cas بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi shaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad si maalinla ah ugu maqashaan falanqeyno kala duwan oo aan ku sameyno jaraa'idada waaweyn ee ka soo baxa dunida warbixinada ay daabaceen qodobka ugu horeeya ee aad maanta ku dhagaysan doontaanna waxa uu noqonayaa shiinaha oo ballaariyey saldhigyada badda koonfureed iyadoo walaac xoogani uu soo food saaray dalalka australia philibiin iyo mareykanka sida uu daabacay wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska shiinaha ayaa si xawli ah u ballaarinaya saldhigyadiisa militari iyo agabka dagaal ee uu keenayo badda koonfurta shiinaha taasoo sare u qaaday walaaca dalalka gobolka iyo xulafada uu ugu horeeya mareykanka wasiirka difaaca australia ayaa sheegay in isballaarintan militari ee shiinaha ay tahay tii ugu xooganeed tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida waxay warbixintu leedahay walaaca ayaa gaaray meeshii uu ugu sarreysay kadib markii uu richard marles oo ah wasiirka difaaca australia uu ka dhawaajiyey in dhaqdhaqaaqan shiinaha ay tahay mid khatar badan ay ku gadaaman tahay xasilooni darro ballaaranna ay soo food saari doonto gobolka waxa uu intaasi ku daray in australia ay si dhow ula socotay xaaladdan muddooyinkii dambe iyadoo si buuxda ula shaqaynaysay xulafadeeda si gaar ahaaneyd maraykanka si tani looga hor istaago balse ma dhicin oo waa tan shiinuhu uu sameynayo isballaarin xoogan dhinaca kale dowladda filibiin ayaa iyadana muujisay cabsideeda ku aadan isballaarinta shiinaha ee ku wajahan badda koonfurta shiinaha halkaas oo uu muran dhuleed ka jiro xukuumaddan waxay shiinaha ku eedeysay in ay ku xadgudubtay badda ay sheegato iyadoo ciidamada badda ee labada dal ay dhowr jeer isku dhaceen sannadihii lasoo dhaafay dowladda maraykanka ayay jiriirada dhankeeda waxay sheegaysaa in walaac ballaaran ay ka qabto isballaarintan horta leh ee ay sameynayso dowladda uu majaraha u hayo shin jinbin waxaana xusid mudan in xogiyihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo dhammaadkii muddaxileedkiisa booqasho ku maraya koonfur bari aasiya inuu ka dhawaajiyey in dhaqdhaqaaqyada militari ee shiinaha ay muujinayaan qorshe fog oo la xiriira weeraro suuragal ah in uu ku ekeeyo jasiiradda goonistaagga ku dhawaaqday tobannaan sano ka hor ee taiwan maxay tahay warqaddii nabadda ee ay ukrain shalay geysay miiska wadahadalka istanbul sidee ayuusan ruushka uga jawaabay waa qodob kale oo ay saacadihii lasoo dhaafay daabacayeen inta badan jornaalada ugu afka dheer dunida ugu horreyntii magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa maalinnimadii shalay mar kale ka furmay kulankii labaad oo toos ah oo u dhexeeyey dowladaha ruushka iyo ukrain waxay dhinacyadu ishor fadhiyeen muddo laba saacadood ah iyadoo ruushka iyo ukrainna ay matalayeen wufuud rasmi ah waxaa xusid mudan in xukuumadda kiyef ay miiska wadahadal ka keentay warqad nabadeed oo rasmi ah kuna qorneed luqadaha ingilishka iyo ukrain waxaana warqadan guddoomiyey wasiirka difaaca dowladda ukrain iyadoona qoraalka lagu dalbaday xabad joojin buuxda iyo damaanad qaad amni oo dhammaystiran dhanka ruushka isagana waxaa hogaaminayay wafdigii ka socday valadimir medeniski oo ah kaaliyaha madaxweynaha ruushka valadimir putin balse isagu ma sidin wax qoraal ah oo ku saabsan waxyaabaha ay dhinacyadu isku soo horfariisteen oo ay ugu horreysay heshiis xabad joojineed oo deg deg ah balse waxa uu gudbiyey laba shuruudood oo culculus waa midda koowaadee in ukrain ay ka baxda afar gobol oo ay ku muransan yihiin hadda labada dhinac kuwaasoo kale ah duniski lahaneski kherson iyo zebarojiya iyo shuruudda labaad oo ah in xukuumadda kiyef ay si dhammaystiran uga tanaasusho damaceeda ah ku-biirista gaashaanbuurta nato sida uu qorayo wargeeska new york times oo kale valadimir medkeniski oo ah hogaamiyaha wafdigii ka socday dhanka ruushka ayaa si maldahan uga faalooday warqaddii ukrain ee ku saabsaneyd nabadda wuxuuna yidhi xitaa ha ku soo qoraan warqaddan af jabaaneyska sababtoo ah kooxdan waxay garanayaan luqado badan taasoo muujinaysa ayay warbixinta new york times leedahay ku jeesjeesid iyo in ruushku uusan sinaba u doonayn inuu qaato dalabaadka xabadjoojinta deg dega ah ku baaqaya ee ka yimid dhanka dowladda ukrain waxay warbixinta oo sii socota leedahay inkastoo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac uu si aad ah u qoto dheer yahay haddana waxay gaareen isfahamyo kale oo dhowr ah sida in la isweydaarsado maxaabiista iyo meedadka dhinacyada ay kala dileen iyo bukaanada dhaawacyada halista qaba ruushka ayaana hadda ballan qaaday in dhinaciisu uu hadda toddobaadyada soo aadan wareejin doono ilaa lix kun oo meyd oo askarta ukrain ka tirsanaa si kastaba ahaatee waxay hadda inta badan warbixinada ka soo baxaya gobolka ay sheegayaan in kalfadhigii labaad ee shalay ka qabsoomay gudaha dalka turkiga uu isagana kusoo idlaaday mid bilaa natiijo ah waana marka laga hadlayay xabad joojinta iyo heshiis damaanad qaad amni buuxa ah oo ay dhinacyada wada gaaraan maraykanka oo shan boqol oo askari kala baxay gudaha dalka suuriya dhanka kalena doonaya xiritaanka ilaa toban saldhig oo uu ku leeyahay gudaha waddankaas sida lagu waramayo maraykanka ayaa qaaday tallaabo uu ku yareynaya joogitaankiisa militari ee dalka suuriya isagoona toddobaadyadii lasoo dhaafay kala baxay ilaa shan boqol oo askari waxaa dhanka kale lagu waramayaa in maraykanku ilaa laba saldhig oo militari uu si rasmi ah u xiray halka kuwa kalena uu ku wareejiyey ciidankii kurdida ee uu sida tooska ah u taageerayey ee loo soo gaabiya s d f waxaa dhanka kale lagu waramayaa in xukuumadda washington ay hadda qorsheynayso in ay bannayso ilaa toban saldhig oo kale oo ku yaala gudaha dalka suuriya tan iyo sannadii labada kun shan iyo tobanka ayay warbixintan leedahay maraykanku waxa uu suuriya ka dhistay ilaa sagaal saldhig oo militari iyo saddex fariisin oo hor leh kuwaas oo badankood ku yaalay dhulka ay maamulaan kurdida tirada ciidanka maraykanka ee suuriya ayaana gaartay ilaa laba kun iyo laba boqol oo askari balse bantikonga maraykanka ayaa bishii lasoo dhaafay ee abriil waxa uu shaaciyey in la dhimayo tiradaas lana gaarsiinayo wax ka yar kun askari dowladda ingiriiska oo xeebaha badda cas soo gelisay mid ka mid ah maraakiibteedii ugu muhiimsanaa xilli dhinaca kale maraykanka iyo xuutiyiinta uu dhex maray heshiis nabadeed sida uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada uga afka dheer ruushka dowladda ingiriiska ayaa xeebaha badda cas soo gelisay markabkeeda ugu qaalisan qiimo ahaan sidoo kalena xambaaro diyaaradaha ee magaciisu uu yahay hams princes of welles kaasoo badda cas gaaray soddonkii bishii hadda soo idlaatay ee may kadib socdaal uu kaga soo gudbay kanaalka suweys markabkan ayaa qayb ka ah sida warbixintu ay sheegayso howlgal ay xukuumadda britain ku dhawaaqday magaciisana ay ku sheegtay operation haymit kaasoo qorshihiisu uu yahay mid militari lana doonayo in muddo siddeed bilood ah looga howlgalo biyaha badda cas ujeedka howlgalkan ayaa lagu sheegay inuu yahay xoojinta iskaashiga militari ee caalamiga ah balse su-aasha ugu weyn ayaa noqotay yaa la doonayaa in loo muujiyo awooddan qoraaga warbixinta oo ka jawaabaya su-aashan ayaana sheegay in bartilmaameedka ugu weyn uu yahay shiinaha hase yeeshee iyadoo dowladda ingiriiska ka faa'iidaysanaysa xaaladda gaarka ah ee ka jirta badda cas in xiisadda oo idil ay u beddashay mid kale gunaanadkii waxaa hadda laga cabsi qabaa in dowladda ingiriiska iyaduna ay wajahdo dhaqaale burbur ka badan midka maraykanku uu kala kulmay dhinaca xuutiyiinta yemen guud ahaan dhegaystayaal inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkan suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla soo gaarnay maalinta beri ah oo ah siddeedda dulxaj waxaa si toos ah u bilaabanaysa acmaasha xajka waana yoomu tarwiya haddaba maxaan ka naqaanaa arkaanta xajka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abushayba لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك xajku waa rugniga shanaad ee tiirka islaamka waana mid ka mid ah shacaa'irta ugu weyn ee lagu garto muslimiinta sanad walibana hal mar ayay gutaan muslimiinta waajibaadka xajka waxaa jirta mawaaqiid u gaar ah muslimiinta kuwaas oo ku jaango-an hadba jihada ay ka imaanayaan waxaana mawaaqiiddaasi xadiday nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana qofka xaajiga ah laga rabaa inuu halkaasi kasoo xirto xajka talbiyadana uu kasoo bilaabo dadka degan magaalada madiina waxay ka soo xarmanayaan dulxulayfa oo ah deegaan dhaca koonfurta magaalada madiina waxaan hadda lagu magacaabaa aabaar cali afar boqol iyo labaatan kilomitir ayuuna ka fog yahay magaalada maka dadka degan dhulka shaam masar iyo galbeedka wadamada muslimiinta waxay ka soo xarmanayaan deegaanka aljuxfa oo u dhow magaalada raabiq qiyaas ahaanna wuxuu magaalada maka u jiraa boqol siddeetan iyo lix kilomitir yalamlam waa waadi weyn oo u dhexeeya yemen iyo maka waxaana hadda lagu magacaabaa assacdiya boqol iyo labaatan kilomitir ayuu ka fog yahay magaalada maka waxaana ka soo xarmada muslimiinta yemen iyo koonfurta kacbada sida soomaaliya oo kale waxaa xusid mudan in miiqaadka yalamlam ay hadda ka soo xarmadaan inta ugu badan muslimiinta ka yimaada wadamada dhaca koonfurta aasiya sida shiinaha indoneesiya maleysiya hindiya iyo kuwo kale qarnul manaasil waxaa hadda lagu magacaabaa asaylul kabiir wuxuu magaalada maka ka fog yahay toddobaatan shan kilomitir waana miiqaadka iyo halka ay ka soo xarmadaan reer najdi iyo daa'if miiqaadka ugu dambeeya ee ay dadku ka soo xarmadaan waa miiqaadka daatu cirqi waxaa hadda lagu magacaabaa deegaanada ad adriiba ama alkhuraybaat waxaana ka soo xarmada muslimiinta ka yimaada bariga sida ciraaq iiraan iyo wadamada ka dambeeya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك afarta miiqaadee hore waxaa sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana u daliil ah xadiis saxiix ah oo ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim kaasoo uu warinayo ibnu cabbaas radiallaahu canhu wuxuuna yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u jaangooyey reer madiina dulxulayfa reer shaamna wuxuu u jaangooyey deegaanka aljuxfa reer najdina waxaa loo calaamadeeyey qarnulmanaasil reer yemanna waxay leeyihiin yalamlam wuxuuna nebiga yidhi mawaaqiiddaas waxaa leh dadka degan deegaanadaas iyo dadka dhankooda ka yimaada ee aan ka mid ahayn dadka degan deegaanadaas islamarkaana doonaya xaj iyo cumro qofkii aan deegaanadaasi ka imaanin wuxuu ka soo xarmanayaa halka uu joogo xitaa reer maka waxay ka soo xarmanayaan maka miiqaadka shanaad ee daatu cirqi waxaa jaangooyey amiiruulmu'miniin cumar binukhadaab sida ku cad kitaabulxaj ee saxiixulbukhaariga wuxuu ibnu cumar radiallaahu canhu yidhi markii la furtay basra iyo kuufa waxay dadka halkaas deggan u yimaadeen cumar iyagoo leh amiirkii mu'miniintow wuxuu rasuulkii ilaahay u xadiday reer najdi inay ka soo xarmadaan qarnul manaasil wuxuuna ku yaalla meel ka leexsan jidkeenna haddii aan damacno inaan aadana way nagu adkaanaysaa markaas ayuu cumar ku yidhi waxaad fiirisaan meel ku aadan qarnul manaasil oo ku taalla waddadiina markaas ayuu u jaangooyey daatu cirqi inkastoo hadda aysan suurtagal ahayn inay dadku ku degaan goobahaas maadaama inta ugu badan xujaajtu ay ku yimaadaan diyaarado ku dega magaalada jidda haddana waxay culimmadu sheegaan inay waajib tahay inay dadku ku soo xarmadaan marka ay goobahaasi dul marayaan haddii ay ka cabsanayaan inay dhaafaanna waxay soo xihan karaan marka ay diyaaradda soo raacayaan marka aan intaasi kaga soo gudubno mawaaqiidda xajka iyo sida loo kale leeyahay waxaa jira noocyo saddex ah oo loo qaybiyo qofka xaajiga ah taasoo ku xidhan hadba qasadkiisa iyo waxa uu niyeystay qofka xirta xajka oo keliya waxaa lagu magacaabaa ifraad qofka xajka iyo cumrada soo wada xirtana waxay shareecadu u taqaanaa alqaraa'in halka mutamaticana uu yahay oo qofka inta soo xirta cumrada kadibna xalaalooba mar labaadna soo niyeysta xajka manaasigta xajka ee kala duwan waxaa lagu gutaa mandiqada almashaacir almuqadasa oo ka soo bilaabata magaalada maka islamarkaana gaarta ilaa banka carafo iyadoo lasii marayo mina iyo musdalifa xujayda ayaa marka hore aada magaalada maka si ay u gutaan dawaaful quduumka oo ah in toddoba jeer lagu dawaafo hareeraha kacbada maalinta sideedaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmu tarwiya waxay xujaajtu ka dhaqaaqaan magaalada maka iyagoo aadaya mina oo lix kilomitir ka fog magaalada maka halkaas ayna sii joogayaan ilaa laga gaarayo maalinta sagaalaad ee carafo marka ay soo baxdo qoraxda maalinta sagaalaad ee dulxaj waxay xujaajtu aadaan bannaanka carafo halkaas oo ay taagnaanayaan ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxay goobtaas ku dukadaan xujaajtu salaadaha duhurka iyo casirka iyadoo la jamcinayo lana soo horumarinayo islamarkaana la gaabinayo waxaana loo yaqaanaa jamcu taqdiim walqasri buurta carafaad waxaa ku yaala barxad weyn oo masaafo ahaan gaarta toban kilomitir oo afarta jiho ah waxayna mina u jirtaa toban kilomitir marka ay dhacdo qoraxda maalinta sagaalaad waxay xujaajtu soo aadaan musdelifa oo toddoba kilomitir ka fog carafaad musdelifa ayay xujaajtu habeenkaasi seexdaan iyagoo halkaas ku jimcinaya salaadaha maqhribka iyo cishaha oo la gaabinayo lana dibdhigayo waxay xujaajtu sidoo kale musdelifa ka urursadaan dhagaxaanta si mina markay gaaraan ay u gutaan rugniga jamaraadka subaxa tobanaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmu naxri ama maalinta gowraca waxay xujaajtu aadaan mina iyagoo soo jiraya masaafo dhan shan kilomitir halkaasna waxay maalinta koowaad ku gutaan dhagax tuurashada weyn ee loo yaqaano jamratul caqabati alkubra tobanaadka waa maalinta lagu magacaabo yowmulxaji alakbar waxaana la gutaa acmaasha ugu badan ee xajka sida sacyiga safa iyo marwa xalqiga ama timixiirashada dabxiga iyo acmaal kale وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين maka ayay soo aadaan xujaajtu si ay u gutaan dawaaful ifaadaha oo toddoba jeer ah ayaamu tashriiqa waxay xujaajtu joogaan mina iyagoona maalin kasta tuurta dhagax tuurashada saddexda ah ee kale ah dhagax tuurashada yar midka dhexe iyo kan weyn haddii qaar ka mid ah xujaajtu iska baxaan maalinta laba-iyo tobanaad wax dembi ah ma saarna sida allah casa wajal uu ku yidhi kitaabkiisa kariimka واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون dawaaful wadaaca ama sagootinta ayaa ah manaasigta ugu dambeeya ee ay gutaan xujaajta wuxuuna dawaafkani dhacaa marka ay xujaydu ka baxayaan maka kuna sii jeedaan waddamadii ay ka yimaadeen iyagoo allah weydiisanaya inuu ka aqbalo acmaashooda qofka muslimka ah ee aan allah u qadirin inuu aado xajka waxaa sunno ah inuu soomo maalinta sagaalaad ee dulxij islamarkaana ka faa'iidaysto tobanka hore ee dulxaj oo aysan jirin camal la qabto oo ka wanaagsan marka laga reebo mujaahid baxay oo aan naftiisa iyo maalkiisa midna soo laaban
يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة ما طلعت الشمس على أفضل منه تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر الزلات أنزل الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوفه ركن الحج الأعظم الحج عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء العتق والمغفرة فيه للحجاج وغيرهم وصيامه لغير الحاج يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وينوي من الليل يكثر من الدعاء بالمغفرة والإكثار من التهليل خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها